wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada idaacadda fiidnimo ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington degeystayaal waa sabti bisha janawari ee sanadka labada kun iyo shan iyo labaatankana waa afar waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrband iyo boggeena v o we somaali com saacadduna haatan afrikada bari waa toddobadii fiidnimo idaacadda caawa iyo dunida waxaa idiin soo jeedinaya anuga ibraahim xasan garab iyo daanduray qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda waxaa ka mid a walaac xoogan oo laga muujinayo dagaalada u dhexeeya beelaha iyo dilalka ay geysanayaan maleeshiya beeleedyada ah oo ka dhacay guud ahaan soomaaliya wixii maanta la filayey waayo aragnimo in laga qaato laga soo kabto bay ahayd runtiina dhiig maanta cusub oo dhiig sokeeya oo sababla'aan ku daadanaya waa arrin aad iyo aada u foolxun waxaa sidoo kale aad dhegeysan doontaan barnaamijka martida mikrofoonka adduunka maadaama aan khibrad u leenahay burbur dowladnimo iyo argagixiso iyo dagaallo qabiil meelo badan oo dhibaatadaas ka taagantaho annagoo kala ahoo adduunka hadda hoolacyo ka kacayaana jirta soomaaliya khibrada u leedahay inay khibradeedaas ay adduunka la wadaagto ay dhahdo annagu be wixii khibradaan u leenahay sidaanaan xala xuluulshasaan ha laga dhigo inay inay keeni karto barnaamijka caweyska washingtonna waa dhegeysan doontaan hase yeeshee intaasoo dhan waxaa ka soo horreyn doona warkii wasaaradda difaaca ee ruushka ayaa sheegtay in ciidamada ruushka ay la wareegeen maanta oo sabtiga tuulada nadiya oo ku taalla bariga lohonisk ee ukrein oo ay ku soo rideen siddeed gantaal oo ah nuuca uu sameeyo maraykanka royters ayaan isla markiiba xaqiijin karaynin wararkaasi goobaha dagaalka wasaaraddu waxa ay sheegtay in nidaamkeeda difaaca hawada uu soo riday toban dowladaha aan duuliyaha lahayn oo ukrein ay leedahay oo heehaabayay hawada dhulka ruushka oo ay ku jiraan saddex lagu soo riday waqooyiga leningrad garoonka dowladaha ee st petersburg ee bulkovo ayaa si kumeel gaar ah loo hakiyey duulimaadyadii imanayey iyo kuwii ka baxayey deblay hubaysan ayaa weerar gaadmaha waxa ay ku qaaday kolonyo gaadiida dalka bakistan oo gargaar u waday gobol u go-doomiyey dagaal beeleed sabtida maanta waxaana dowladda hoose ay sheegtay in weerarkaasi ay ku dhaawacmeen dhowr mas-uulin kastoo xabad joojin lagu dhawaaqay saddex maalmood ka hor gobolka kuram ee waqooyi galbeed ee bakistan ayaa waxaa hareeyey gacanka hadal u dhexeeya sunniga iyo shiicada muddo tobanaan sano ah iyadoo ku dhowaad laba boqol oo qof lagu dilay tan iyo markii dagaal cusubi u qarxay bishii november sarkaal ka tirsan dowladda hoose oo magaciisa la yidhaahdo mutasim bilah ayaa wuxuu u sheegay a f p in ku-xigeenkii guddoomiyaha gobolka kuram la dhaawacay iyada oo ay la socdeen laba sarkaal oo kale oo maamulka ah laba boliis ah iyo laba askari oo ilaalada xuduudaha sarkaalka ah ayaa waxa uu sheegay in kolonyada si kumeel gaar ah loo hakiyey sababo la xiriira dhinaca ammaanka dowladda militariga ee mayanmar ayaa sii dayn doonta shan kun siddeed boqol iyo lixdan iyo afar maxaabiis oo ay ku jiraan boqol iyo siddeetan ajaaniba iyadoo cafis loo fidinayo maalinta xorriyadda ee dalkaasi sida ay sheegtay warbaahinta dowladda mayanmar maanta mayanmar ayaa waxa ay ku jirtay qalalaase tan iyo horaantii sanadkii labada kun iyo kow iyo labaatankii markii militarigu ay afgembiyeen dowladdii rayadka ahayd ee lasoo doortay si xoog lana ay u caburiyeen mudaharaadayaal dimuqraadiyadoon ahaa taasi oo dhalisay kacdoon hubaysan oo dalka oo dhan ka dhacay xukunka militariga ayaa sheegay in sanadkan ay doorasho qaban doonaan balse qorshahaasi ayaa waxaa si weyn u cambaareeyey kooxaha mucaaradka dadka weli xabsiga ku jira ayaa waxaa ka mid a hogaamiyihii hore ee dalkaasi ong sansuki oo hore ugu guulaysatay abaalmarinta nobelka warkiina dhegeystayaal waa dhagay taas habeen wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay waxaa walaac xoogan laga muujinayaa dagaalada u dhexeeya beelaha iyo dilalka ay geysanayaan maleeshiyo beeleedyo dalkaasi soomaaliya wasiirka arrimaha gudaha iyo federaalka ayaa wuxuu u sheegay v o a in ay wadaan dadaallo ay rabaan in looga hortago dagaalka beelaha ugaas maxamuud cali ugaas iyo duqii hore taabit cabdi ayaa waxaa iyana ay sheegeen in wax laga xumaada ay tahay xaaladda soomaaliya xilligani ee jirta cabdiqaadir maxamed cabdulle ayaa warbixintan ka soo diray muqdisho
xilligan waxaa muuqatay qeybo badan oo kamid a gudaha dalka ay ka dhacayaan dagaala beeleedyo iyo dhacdooyin ay geysanayaan maleeshiyo hubaysan tanina waxay abuurta walaac xoogan ay qabaan qeybaha kala duwan ee bulshada aqoon-yahanka iyo dhaqanka soomaaliyeed wasiirka arrimaha gudaha federaalka ee dib u heshiisiinta dowladda federaalka soomaaliya xildhibaan cali xoosh ayaa weydiiyey waxay salka ku hayaan dagaalada ka dhacaya qeybo badan oo kamid a gudaha dalka waa ayaan daro weeye in maanta soomaaliya ama beelo wada degan oo walaalaha oo sohodinta iyo daaqsinta iyo deegaanka markaa wadaagtaa ay maanta isku duulayaan ama isdilayaan waa ayaan daro waayo waxaynu soo marnay wakti tiro badan oo xolaadeed oo waayaaragnimo inoo ku filan wixiina soo dhexmaray dadka soo kala dhexmaray iyo wixii aan la soo maray waktigaa tirada badanna wixii maanta la filayey waayo aragnimo in laga qaato laga soo kabto bay ahayd runtiina dhiig maanta cusub oo dhiig sokeeya oo sabab la-aan ku daadanaya waa arrin aad iyo aada u fool xun dhaqankeenna iyo dhaqanka islaamka midnaba wax ku habboon ama uu ogol yahay maahan guddoomiye hore gobolka banaadir ahaana duqii magaalada taabit cabdi maxamed ayaa sheegay in waxaa dhacaya xilligan aan la aqbali karin ayna tahay xaalad aan fiicnayn xaaladda dalka uu maanta ku sugan yahay waxay u baahan tahay in dhab looga hadlo xaalad wanaagsan ma ahan haddii ay noqon lahayd aan dagaalada sokeeya ee soo noqnoqday ee dalka in badan hadda ka dhacayo waxaan ilaahay ka baryayaa inuu dadkaas boggooda burcad isku mariyo waxaana ugu baaqayaa in dagaaladaas si furuud la-aana loo joojiyo ummadda soomaaliyeedna ay u istaagto dhaqan culummada dowladda iyo cid kastoo waxgarada wax ka gasho inay dagaaladaas si shuruud la-aana lagu joojiyo laakiin xaaladda maanta taagan runtii dalka xaalad sahlan ma ahan haddii ay noqon lahayd dagaalada sokeeye ee dalka geeska gees ka socda iyo haddii ay noqon lahayd xiisadda diblomaasiyeed ee nagala dhexaysa etoobiya oo aada moodo in si loo suuxiyey laakiin la dhamayn ugaas maxamuud cali ugaas cabdulla oo kamid a dhaqanka soomaaliyeed ayaa u sheegay v o e da in dalka xilligan geesa gees ay ka dhacayaan dagaallo isagoo si gaara farta ugu fiiqay dhacdadii xanuunka banneed ee ka dhacday deegaanka caalbaraf soomaaliya guud ahaan meel kastay joogtaba waxaa ka jira dhibaatooyin tiro badan oo dagaalo soo noqday oo geesa gees meel kasta oo magaca soomaaliyeed uu degan yahaba ka jira marka ilahi waxaan ka baryaynaa duruufahaas iyo dhibaatadaas inuu ummadda ka dulqaado nasiib darada ee ka dhacda ceel baraf waxay ahayd arrin oo aada u maarata u xanuun badan oo runtii dad maaragtay abaabulan oo wax magarada ay sameeyeen waxaana leeyahay dadkaas wiilashaas dhintay allah u naxariisto waxaana is leeyahay qaabdarada iyo dhibaatada uu qorigu maanta nagu hayo kamid tahay inaan maaragtay afartan sano ku dhawaad kadib halkeeni joogna waa nasiib daro wasiirka arrimaha gudaha soomaaliya xildhibaan cali xoosh ayaa u sheegay v o e da inay wadaan dadaallo isaga oo xusay in meelaha ay wax ka dhacayaan ay kaga hooseeyaan maamul goboleedyada dadaalkaa horta waa wadnaa waxyaabaha hortabinta nooleh bay ka mid yihiin waana loo kala hooseeyaayo dee horta waxaanu dowlad goboleedyada bayaalaaba ka dhacdhacaaniin gacmaha nooga sii hooseeya annaga xiriir baan kala samaynaa madaxda dowlad goboleedyada iyo dadka muxuu ahaa markaas deegaamada ay ka dhacayso mar kastana arrintaas waxa waajibaadkeeda iyo muxuu ahaa wax kaqabadkeeda dadka ugu muhiimsanay waa gacanta ugu dhow oo markaas deegaanka ay ka dhacayso annagu mar kasta waa ku gacansiinaa oo qayb baan ka nahay oo haddii ilaahay dhankeeda leeyahay haddaba anigu sodcaalkayga waxaan kaala hadlayaa dhuusamareer waxa aan ku jiraana hadda waa dadaaladaas aan wadno duqii hore muqdisho taabit cabdi maxamed ayaa si gaara fariin ugu diray madaxweyne xasan sheekh maxamuud madaxweynaha maamulka hirshabelle cali guudlaawo xuseen iyo taliyaha xooga dalka janaal odawaa yuusuf raage isagoo xuseen ay saarantaha mas-uuliyad gaara maanta innaga waxaa nooga sokeeya dowladda federaalka soomaaliyeed madaxdeeda waxaan rabaa si gaar inaa u xuso madaxweyne xasan sheekh maxamuud sidoo kale madaxweynaha dowlad goboleedka cali guudlaawe iyo taliyaha xoogga dalka soomaaliyeed mas-uuliyad gaar ayaa idin saaran maanta dhacdadan waa dhacdo aan la aqbali karin oo ay tahay in si saxa loo wajaha dadaalka hadda la sameeyey annagoo boogaadinayno laakiin waxaa loo baahan yahay mujrimiinta dhibkaa geystay in cadaalad la hor keeno oo lagu ciqaabo oo si deg dega weli loo galo sidaali hoosh ayaa sheegay in dagaalada xilligan dhacaya meelaha qaar ay ku lug leeyihiin ururka al-shabaab iyo arrimo la xiriira dhulka ee daaqsinta gacmo way iskaga jiraan hadda gacanta shabaabka oo kale dadkii dagaaladii markii looga adkaaday dadka isku dirkoodii iyo dhexgalkoodii way ku jiraan iyagoo markaa aan la garanayn midab ahaan dee dadkii u ego dadkii ka mid ah waa ku jiraan waxyaabaha muxuu ahaa khayraadkii iyo roobabkii iyo muxuu ahaa mararka ay yaraadaan isu guurguurka iyo isu tegiduna iyaduna waa waa qayb bay ka tahay ugu dambeyntiina guddoomiyeero gobolka banaadir ahaana duqii magaalada taabit cabdi maxamed ayaa carabka ku adkeeyey siday muhiim u tahay in ciidanka xoogga dalka ay ku nagaadaan furumaha dagaalkan aysan ka soo bixin ciidanka xoogga dalka soomaaliyeedna waxaan si gaara ugu baaqayaa anoo u mahad celinaya abaalkooda lama gudi karo waa xoogga lagu hurdo waa dadka ammaan ka shaqeeya waa kuwa naftooda loo hura anoo aad iyo aad idinkaga mahad celinaya dadaalkiina iyo nafhurnimadiina iyo dadka soomaaliyeed sida aad u sida aad naftiina ugu horeysaan waxaan min fadlakum idinkugu baaqayaa xaalad kasta oo dhacday dadaalkeeda waa bilowday dowladdii way u istaagtay laakiin inta dhimanna dowladda waa laga sugayaa laakiin fadlan cadowga ummadda soomaaliyeed ee argagixisada in farumaha aan laga soo bixin sababtoo ah kuwaas waxaan u nahay dhammaanteenna cadow cadowga kale ee nagu dhex jiro ee gaboodfallada sida midda ka dhacday xasuuqa ka dhacay ceelbaraf ee geystay waa lagu raad joogaa ilahay idankiisna waa la xisaabin doonaa ciidanow sharafta ummadda soomaaliyeed idinkaa haya guud ahaana barnaamijkii gaarka aynu ku eegeynay dagaalada xilligan ka dhacaya qaybo badan oo ka mid a gudaha dalka toddobaadkan waa naga intaa intaanu kulmi doonno nabad
cabdiqaadir maxamed cabdulla ayaana dhegeystayaal barnaamijkaasi soo jeedinayay haatana waxa aad ku soo dhowaataan barnaamijkii martida mikrofoonka xuseen barre aadan waa kan
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka martida mikrofoonka oo aynu ku eegayno toddobaadkan sannadka cusub ee labadakunshaniyolabaatanka iyo mustaqbalka siyaasadda soomaaliya sannadkan labada kun iyo shan iyo labaatanka ayaa kusoo beegmaya iyada oo ay dalka ka jiraan doodo siyaasadeed oo la xidhiidha qaabka doorashada loo gelayo sidoo kale waxa uu sannadkan la kowsaday isbeddel lagu sameeyey howlgalka nabad ilaalinta midowda afrika ee soomaaliya waxaa kale oo sannadkan la kowsaday soomaaliya oo ku biirtay dalaalka xubinta ka ah kursiga aan joogtada ahayn ee golaha ammaanka ee qaramada midoobay haddaba arrimahan oo dhan waxaa inala falanqaynaya cabdinuur daahir oo ah khabiir ka faallooda arrimaha siyaasadda islamarkaana ah madaxa ururka cilmi baarista ee teleford ee magaalada muqdisho ururkaasi oo daraasad ku saabsan arrintan dhowaan diyaariyey ugu horeyna waxa aan weydiiyey caqabadaha ka hor iman kara doorasho qof iyo cod ah inay soomaaliya ka dhacdo mustaqbalka sida muuqata walaal xuseenow in soomaaliya labada kun labaatan iyo lixda doorasho qof iyo cod oo qof walba soomaaliyeed u codeeya ay ka dhacdo ma muuqato suuragalna mau eka waaqiciga xaaladda jirta markii la fiiriyo sababta keenaysana waxay tahay in dadka siyaasadda ku maaragtay go-aankeeda iska leh oo dowladda dhexe iyo dowladda federaalka iyo oppositionka ama wax mucaaradka inaysan isku waafaqsanayn horta doorashadan ma dhici kartaa ama ma la samay karaa marka hore horta waa in ay jirto rabitaan guud oo dadka siyaasadda jaangooyo ah dhammaan darafyada siyaasadda soomaaliya isku haya ah inay ku midaysan yihin marka taasina hadda ma muuqato waana meesha caqabada ugu weyn isleeyahay hadda ka dhe- jirta waa lagu kala qaybsan yahay arrintaas dastuurkiya wax laga bedelay qodobo badan ama cutubyo badan laga bedelay puntland totalib waa qaadacday arrintaas xitaa madasha wadatashiga qarankana ma aysan imaan sida january labada kun iyo saddexda laga bilaabo laga soo bilaabo jubbaland hadda waa ogeen markii maaragtay arrimahaas laisku qabsaday inay meesha uga baxday caqabadaas iyo ismaandhaafkaasna uu sababay gacan ka hadal iyo arrimo aan laga baaqsan karin inay dhacaan midaas waa caqabad caqabada kaloo jirta waxay tahay xuseen waxaa loo yaqaano dowladdu gacanteeda kuma jirto dhulka la rabo in doorasho laga qabto badankeeda oo dhan kuma jirto gacanteeda sidoo kale arrimaha jira waxaa kamid a dadka haddii rabaan inay codeeyaan dad diiwaan gashan waa inay ahaadeen xuseenow dadka soomaaliyeed ma diiwaan gashana dadka soomaaliyeed ee codbixiyaalka ah waxaa la rabaa qof walbaaba inuu diiwaan leeyahay magaciisu qoran yahay national i d ama kaarka qaranka uu haysto nidaam saxan uu ku geli karo marka yaa cod laga qaada yaa la codeyna qof horta haddii aba la ogeyn oo lix number ama sagaal number oo qaran uusan lahayn oo lagu yaqaano Eh, waxaan ognahay mar dhow ayay bilaabatay dadka in la diiwaan geliyo laakiin xitaa muqdisho oo caasimadii waddanka ahaa dadkii la wada diiwaan gelin marka taasina waa arrimo farsamo oo jirta arrinta kaloo jirta waxay tahay dowladda soomaaliya dhanka dhaqaalaha awood ma u leedahay doorasho weyn oo xoog badan oo saas oo kale ah inay qabato doorashooyinka noocan oo kale ah oo qof iyo cod waa la qabanaya haddii la yidhaahdo qarash fara badan oo waxay u baahan tahay eh, guddiyada doorashada ah oo degmo walba iyo laan walba iyo magaalo walba iyo ma aragtay goob coden walba in la geeyo la rabo marka taasina ma muuqato sida marka la fiiriyo eh, budgetka dowladdu haysato iyo tabarteeda si- ma aragtay dhaqaale marka la fiiriyo marka arrimahaas oo dhan marka lasu geeyo waxaa leeyahay doorashadaas ma qabsoomi kartaa haddii arrimahaas waaweynka laga heshiiyo ee dhanka farsamadana la yidhaahdo magaalooyinka dowladdu ay gacanta ku hayso ee maaragtay khalaasuhu ka jirin sida magaalada muqdisho oo kale doorashaha laga qabto iyo magaalooyin kaleo maamul goboleeda maamul madaxtooyada waa laga qaban karaa doorasho qof iyo coda oo gud- guddoomiya macnaha golaha deegaanka la dooranayo oo xildhibaanada meelahaas laga soo dooranaayo oo madaxweyneyaalka goboleedka la dooranayo laakiin farsamadii hadda looma jeedo marka caqabadaasa jiri karta tension ama maaragtay ismaandhaafaana meeshaas ka muuqda sida ay ay hadda la- xaalku yahay arrimaha kale aad xusteen waxaa ka mid a ee uu sanadkan labada kun shan iyo labaatanku la kowsaday isbeddelka ku yimid howlgalkii nabad ilaalinta midowda afrika ee atmis oo owsom loo bedelay isbeddelkaasi howlgalka xilligan saameyn intee leeg buu ku yeelan karaa siyaasadda iyo nabadgelyada soomaaliya sanadka labada kun shan iyo labaatanka waxaan isleeyahay isbeddelkaas horta wuxuu qayb ka yahay eh, nabad ilaalinta midooda africa oo ilaa labada kun iyo toddobada eh, soomaaliya ma aragtay waday ku dhowaad labaatan sano ma aragtay qayb ka ah dowladnimada soomaaliya eh, dowladnimada soomaaliya la-aantiis aysan horumar gaari lahayn ama al-shabaab la iska celi lahayn laakiin waxaa lagu in waxa loo yaqaan transition ama ge- laga guuro african union la yareeyo oo ciidanka f- dowladda federaalka awoodda la siiyo ayay tahay marka arrintaas horta dhan fiican ay hadda u socotaa golaha ammaanka ee qaramada midoobay ee nidaamkaas awsom kuwa la yidhaha oo atmis in laga guura awsomnaga wuu wuu ogolaaday arrimo farsamo ayaa jira number kow fanka xaggee looga keenayaa awsom ciidankaas labayo toban kun oo ciidan oo military iyo maaragtay boolis isugu jira waaye awal hore qarashkeeda waxaa bixi jiray midooda yurub laakiin midooda yurub waxay dhaheen hadda kadib bixi mayno Eh, waxay fursad siiyeen beesha caalamka lix bilood bis hadda sanadkan hadda aan ku jirno laba kun shanta lixda bilood ugu horeysa ayaan lacagta bixinayna wixii ka dambeysa annagu culaabtaas ma wada qaadi karno ilaa maaragta labada kun toddobad ayaa bixinaynay marka eh, see loo qaybsamaa ilaa hadda waa lagu kala qaybsanya marka qarashkaas sidii loo bixi lahay golaha ammaanka ee qaramada midoobey waxay soo jeediyeen in eh, waxaa loo yaqaana u n assessments qaramada midoobey inay iyadu qarashka qiimeyso kadibna wadamada xubnaha ka ah golaha eh, maaragtay golaha guud ee qaramada midoobey lacaga laga aruuriyo qaaraan loo galo oo maaragtay Eh, laakiin say ku suura geleen Eh, sidoo kale waxaa diidan lacagtaas iyo qaabka loo bixinayo maraykanka dowladda maraykanka oo runtii ka mid ah dowladaha ugu waaweyn soomaaliya dhanka eh, arrimaha bini aadanka iyo amniga ka caawiya ayagoo ku doodaya transitionkan iyo waxa la rabo in la aado iyo geedi socodkaanu ma ahan mid eh, waktigiisa la joogo waana lagu degdegay ay aaminsan yihiin waxay ahayd waktiga in la dheereeyo sidaas la aligeed xitaa eh, qaraarkii golaha ammaanku ay isbuuci taga ugu codeeyeen awsom xitaa way ka aamuseen oo qara- maraykanka um, arrintaas codkooda way ka way ka way way way kala laabteen marka arrimahaas laftirkooda waxay kutusayaan caqabada dhanka dhaqaalaha ee soo xoog gale En arrintaas xitaa waxay sababtay en dhimista ciidamadaas oo lasii yareyna la dhibaayo in khalalaaso ka dhasho oo burundi oo kale ay ciidankayga ama la ii badiyo laba kun hala gaarsiiya wax ka badan ama waa la baxaa inay dhahdo ay haddana la dhahay waa la bixi kartaa caqabada sidoo kale meesha jirta waxaa ka mid a ciidanka etoobiya kaalinta ay meesha ku yeelan doonaan Een, soomaaliya dowladda soomaaliya hore waxay u sheegtay etoobiya inaysan ku jiri doonin midooda eh, africa ciidankiisa cusub ee soomaaliya ayadoo sabab looga dhigayo heshiiskii is afaradka ahaa ee maamulka somalilan ay la gaareen etoobiya laakiin waa wadan muddo badan soomaaliya ku dhex jiray ciidamo aan amisom ka tirsanayn ama atmis aan ka tirsanayn ay ku leedahay meesha xuduud dheer ee soomaaliya la wadaagtaa ciidamadaas aan atmis ka tirsanayn say kusii joogayaan kuwa atmis ka tirsanay see laga yeelaa waa arrin hadda wadaxaajoodkooda u socdo etoobiyana maaragtay kaalinteedu waa kaalin aad u weyn marka la fiiriyo atmis iyo maaragtay iyo nabadilaalinta guud ahaan soomaaliya ee dhanka xuduudaha la xiriira xuduudda soomaaliya iyo iyo iyo etoobiya marka arrintaasna weli ma cadda etoobiyaanka haddii laga saaro waxaa laga yaaba qalalaasa inaan abuurto haddii lasoo gelinayo ida laftarkeeda waxaa la rabaa in danta iyo dowladnimada soomaaliya ay etoobiya ku xadgudubtay dhowr sanadkii hore wixii laga yeeli lahaa in laga doodo weli heshiis ma uusan dhicin isafgaradkii ankara heshiis ma uusan ahayn wuxuu ahay aan wada hadalno oo aan khilaafaadkan wada hadal ku dhammayno asagoo heshiiskaas go-aan laga gaara ama heshiis saxan uusan noqon haddii etoobiyaanka loo ogolaado inay amisom kasii mid noqdaan waxay la mid tahay wadan dalkaadi kala qaybinaya haddana aad u ogolaatid inay ay nabadaadii kasii shaqeeyaan marka arrimahaas ay lafkii wax taagan waaye iyo midda ugu dambeysoo ah ciidankan atmis ee la dhimaayo kuwa la dhimay iyo fariisimaha ay lahaadeen iyo hubkeedii iyo waxaas dhan waxaa la rabaa mas-uuliyaddaas dowladda ciidanka dowladda inay qaataan ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed su-aasha meesha jirta waxta ciidanka xoogga dalka soomaliya arrintaas ma u diyaarsan yahay mise uma diyaarsana waa u diyaarsan yahay laakiin wuxuu u baahan yahay hoggaan iyo in si saxan loogu loogu maaragtay arrintaas u qabto waxaa laakiin caqabad noqonaysa hadda dagaalada dhex maraya ciidanka qaranka soomaaliya iyo ciidamada maamul goboleedyada sida jubbaland oo kale wixii ka dhacay dhanka maaragta raaskambooni iyo haddii ahaale dolow waxay madmadow gelinaysaa ciidankii loogu talagalay oo hubka iyo tababarka iyo saanida loo siiyey inay al-shabaab iyo amniga ku difaacaan in arrimo siyaasadeed ay isugu adeegsanayo oo siyaasad uu galay taasina ay transitionka ama hadafkii laga lahay ciidanka amison bixinteeda kuwaanu inay meesha la wareegaan in ay caqabad ku noqonayso bulshooyinkii iyo qabyaaladii ay kor u kacayso sanadkan cusub ee labada kun iyo shan iyo labaatanku wuxuu la kowsaday soomaaliya oo xubin ka noqotay shan iyo tobanka xubnood ee golaha ammaanka qaramada midoobay arrintaasi maxay ka bedeli kartaa mustaqbalka siyaasadda ee soomaaliya arrintaas horta magaca iyo mansabka iyo maamuuska soomaaliya kor u qaaday waxayna kor ugu qaaday soomaaliya oo muddo dheer loo yaqaanay waddan fashilmay dowladnimadiisa ku fashilmay balaayo ay ka socoto argagixiso iyo burcadbadeed iyo iyo maaragtay iyo qaxooti bis laga soo saaro inuu maantay xubin ka yahay oo go-aanku leeyahay guddiga qaramada midoobey ee adduunka waa hay-adda adduunka u qaabilsan nabadgelyada iyo amniga adduunka oo waxa ay soo saaraan meel walba cirifka adduunka ah in laga laga ansixiyo ay tahay in shan iyo tobanka xubnood oo meeshaas fadhiya ee soomaaliya xubin ka tahay oo cod ku leedahay macno weyn ayay sheegaysaa muddo badan ay shan iyo tobankaas xubnood soomaaliya u talinayeen oo ay gargaarka bini aadameo la siinaayo iyo ama amisoomta lasoo diraayo iyo faragelinta soomaaliya lagu siinayo meeshii go-aanka loo gaari laha halkaas waay maanta marka soomaaliya inay meeshaas qayb ka ahaato kow marka waxayna tusaysaa horta jabtarkaas madoobaay boqolkiiba boqol ma aana xirin laakiin qayb weyn oo kamid a inaan xirnay diin cafintii in dayntiina laka cafiyey in hub hubkiina laka qaaday cunuqabateynta hubka in maaragtay dastuurkii maaragtay isbedel ku dhacayo dowladnimo dhankeeda hayka loo socdo soomaalidu qalalaasihii inay kasii yaraanayso horta mid waa taas midda labaadna waxa waaye soomaaliya inay adduunka maadaama aan khibrad u leenahay burbur dowladnimo iyo argagixiso iyo dagaalo qabiil meelo badan oo dhibaatadaas ka taagantaho annagoo kale ah oo adduunka hadda holaacyo ka kacayaana jirta soomaaliya khibrada u leedahay inay khibraddeedaas ay adduunka la la wadaagto ay dhahdo annagu be wixii khibradaan u leenahay sidaanaan xala xuluushasaan ha laga dhigo inay inay keeni karto iyo midda saddexaadna danaha adduunka aan ka leenahay dowladda soomaaliya ay ka leedahay meel ay uga loobigarey karto ama uga ololay karto waaye waxaan ognahay soomaaliya caqabad badana haysta oo dhanka dhaqaalaha iyo dhanka amniga iyo dhanka siyaasadda arrimaha dowladda ah guddigaas marka haddaad xubin ka tahay waxaa awood u leedaha dhammaan boqol sagaashan iyo saddexda xubnood wadan ee xubnaha ka ah gulaha guud ee qaramada midoobey inaad access u leedahay inaad la xaajiyo kartid inay dankaasoo yeelanaya sababta ayaga dhan maalin walba qaraaraa lasoo saaraya dani kaasoo la yeelanayaan inaad la wada xaajiyo kartid oo dhihi kartid dantiina waa aan aan isku danaysano aan aan xiriir fiican yeelano inaan danaha u qaaska ah dowladda soomaaliya arrimaha dowladda ugu horeeyaan iyo amnigeeda meel ay uga maaragtay ay ay kusoo bandhigto inay noqoto marka arrimahaas waa arrimo ma aragtay fursad fiicana waana runtii labada sano soo socota waxay noqon doontaa meel soomaaliya magaceeda kor ugu qaada
intaasna dhegaystayaal waxaynu ugu idil barnaamijkii martida mikrofoonka oo uu toddobaadkan marti inoogu ahaa cabdinuur daahir oo ah khabiir ka faallooda arrimaha siyaasadda islamarkaana madax ka ah ururka cilmi baarista ee telefon ee magaalada muqdisho tanii kulanti dambe sidaas iyo
xuseen barre aadan ayaana dhegeystayaal soo jeedanayay barnaamijkaasi martida mikrofoonka haatanna waxaad ku soo dhowaataan caweyska washington waxaa soo jeedinaysa caashi ibraahim aadan
kulan wacan mar kale dhegaystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan barnaamijka caweyska washington ee caawa waxaan idinku hayaa mir malihiye maadadaadan ku mirqaamay markaan ku maqle murugidayse maanta aan maqsuud noqdaye muraadkaama mooye macaano maxaan ku galaye agna makaa maarmiye saarkii jaceelka sahay waanigu jeesaye runtii tusaale waxaan usoo qaadi karnaa usamir amba kasamir heesta ay ka qaaday oo runtii idina aada loo jeclaa afartaan ayaan awadaadan u ordaa sidii anyax abaareede aragaaga i aaran waaye asluubadane i imaaw i imaawe ogol i ahaw i imaaw
heesaa ee caalamku aad macmuduun waxaa kamid ahaay riixaanta janaada ii tahay ii roob raxmadiis lagu raaxeeste ruuxeey adigaas ku raaxaye ku rawaaye ambawaa run ma kaa tahay
waa caasha karaama waa gabadhii faynuustii fanka allah ha u naxariistay faadimo qaasin hilowle iyo wariyaha fanaanka ah maxamed aweys muudey boqorka bartamaha oo caaw ah barnaamijkan si wada jira uga sheekaynaya fanaanadii luul jaylaani cali oo toddobaadkii hore ku geeriyootay dalkan maraykanka caasha karaama iyo maxamed aweys muudey waxay labaduba la soo shaqeeyeen aqoon badanna u lahaayeen allah u naxariistee luul jaylaani cali maxamed aweys muudey boqorka bartamaha iyo caasha karaama soo dhowaada marka hore bal dadka isbara caashaan ku bilaaba caasho karaama waa qof ma dadka isu sheeg anigoo ah caasho karaam waxaan ahay gabadhi ee dhasha allah u naxariisto maamo faadumo qaasin hilowle iyo baaba karaam siide xaaji awees oo awoobaha uu ahaay qaasin hilowle halgamaagi weynaay waaya maxamed awees wude boqorka bartamaha cashacuuda waa libaaxii saxaafadda national theatrka muqdisho berisamaadkii ilaa haatanna isagu goobjoog ka ah idaacadda radio muqdisho waayahay waayahay labadiinaba soo dhowaada waa idin soo dhoweynayaa waxaan idin leeyahay mar kale sanad wanaagsan kulla caam wa antum bikhayr sanadkan cusub ee laba kun shan iyo labaatan ilaahay khayrkiisa iyo barakadiisa allahana siiyo waa barnaamijkii caweyska ugu horreeyey ee sanadka waxaanse ka xumahay inaan ku bilaabayno barnaamijka geeri xanuun badan oo shacabka soomaaliyeed soo gaartay gaar ahaan bahda fanka banaadiriga luul jaylaani cali dhammaadkii sanadkay dhimatay allah u naxariisto soddonkii bisha disembar marka waxaan rabaa bal inaan mid mid idinkugu bilaabo bal sida idinku soo gaartay tacsida ama geerida allah u naxariistay luul jaylaani cali waxaan ku bilaabayaa caasha karaama caasha ka horre inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun anagoo ku sugan dalka holland magaalada rotterdam ayaa noola soo sheegay markii aan maqanay tacsiida aad iyo aad ayaa uga naxnay kullu nafsa daa'iqat lmowt naf kasta geeridu way sugaysaa maama luul jeelaani fanaanadeena weyneyd ee banaadiriga ahayd ilaahay sabri imaah naga siiyo kitaabkeedana midigta allaha ka siiyo jannada firdowsa acla ayaa ilaahay uga baryanaa anigoo ku hadlaaya magaca reer karaama siidi xaaji aweys iyo reer faadumo qaasin hilowle waxaan tacsi u dirayaa fanaaniinta soomaaliyeed meel walba oo ay joogaan annagoo isla joognay weriyaha caanka ahaa ee maasha allah walaalkey maxamed aweys muude boqorka bartamaha oo asagana booqasha noogu yimid dalkanayto holan annagoo marti ku ahayn asagana maasha allah meesha aan isku wada kulanay aan isla wada Waayahay.
joogno tacsiidan hal mar aan Waayahay.
isla wada maqalnay waa yahay maxamed aweys mudday dhinacaaga sidee kugu soo gaartay geerida allah u naxariistee luul jelaani cali luula baad dhihi jirtay saan qiyaasayo
runtii eh, haddii la noolaan lahaa nabigeennii maxamed nabadgelye naxariis korkiisa ahaatee ayaa noolaan lahaa waxaan aaminsanahay dunida qof joogaya ma laha waa yahay waxaan rabnaa n aan rabaa in barnaamijkan si gaara aan ugu xusno waxyaabaha taariikhda galay ee allah u naxariistay luul jelaani cali ay ku lahayd fanka banaadiriga oo ah fan runtii aad iyo aad u fac weyn marka laga soo tago faynuustii fanka faadimo qaasin hilowle waxaan dhihi karaa n inaan qaldanah way dhici kartaa laakiin waxay ahayd qofta labaad ee xagga fanka banaadiriga xagga dumarka n kaalin xoog le kaga jirtay Eh, mudde masaxanahay mise waan qaldanahay waad dhowdahay laakiin waa laga horeeyo caasha cabdow baa ka horeysay lul jeelani caasha cabdow suleymaan malika iyo faadimo qaasim hilowle eh, ustaad axmed naaji eh, sideedaba fanka banaadir waxaa dhidamada u aasay oo lul jeelani inkastoo dadkii ay badnaayeen banaadir badankooda dhinteen awaas geedow diin leh ayuu ahaa awaas geedow oo ahaa saldhiggii ugu weynaa ee magaca banaadir waxaa haddana gacan weyn siiyey luul jeylaani oo soo gacan qabtay doctor rafi caashi cabdow iyo faadimo qaasin oo iyo suufi cali cusman oo ayagu ahaa dadkii markii horeba ay iyada ku soo duushay waxaana weli weli aan xasuustaa eh, iikashii caliyow ya macow owdiinle abtow oo aan xasuusto eh, maxamed sheekh madka Eh, waxaan xasuustaa sheekh mayow halaag waxaan xasuustaa cali cusmaan darog waxaan xasuustaa suufi cali cusmaan waxaan xasuustaa sheekh cabdi manaana waxaan xasuustaa muumiyo waxaan xasuustaa abaadirbaana waxaan xasuustaa laashankii axmedey cabdigaashaan oo isagu kaalin weyn ka qaatay dhinaca fankiisa oo riwaayado kala duwan ay usoo bandhigtay iikar leeb allah u raxmadee waxay ahayn dadkii soo saaray faadima aan idhaahde luul jeelaani Eh, marka lama soo koobi karo Aad iyo- jaaga ka mid ahaa ragga waaweyn ee taariikhda ay ku lahaayeen ee luul jeelaani oo gacan siiyey iyo weliba cabdiqaadir luulaani riwaayadihii kala duwanaa ay kaga qayb gashay abwaankaasi isagana marka lama soo koobi karo shan karaa ka mid ahaa cantar naaji cali naaji maxamuud cabdalla jeeri dad badan ay la soo shaqaysay waxay nala soo qaaday heese kala duwan allah u raxmadee fannaankii weynaa axmedee abubakar mubaarak alcamaari awaas khamiis cabdallah mabuse maxamuud cabdalla jeeri luul jeylaani cali marka fankeeda ma yarayn laakiin waa loogu horreeyey oo fanka waxaa hoggaan ku ahayay faadimo sheekh shooble haddaa gabadh la yidhaahdo oo ka mid ahayd fanka banaadir oo faadimo qaasin ay saaxiib ahaayeen allah u raxmadeeye caashe cabdow iyo Waxaan- luul jeylaanina waxaan ka waxay mid ahayd xasuustaa- kuwii kale ee markaasi gacanta laga soo qabtay faadimo sheekh shooble adaaba na soo xusuusiyey waxaan ka xusuustaa hees cajiiba oon raadi muqdisho aad loo soo saari jiray markii aan shaqada ka bilaabana aanba arkay ahayd gogosha ninkii ku jiro garuun loo maqaate way jirta soo maha maasha allah tabaarak allah heestaas waxay ku jirtay riwaayadii madam cilaheed dumaashida ee habrar faadumo sheekh shooble way ka heestay habeenkaas ugu horeeyay riwaayadda markay ka heestay waa u suurtageli weysay fankii inay hor usii wado dhinaca maaragtay caqabadaa ka hor timid kadibna maamo faadumo qaasina aa riwaayadda ka heestay marka saase riwaayadii madam cilaheed dumaashida ay u noqotay mid ay kaga baxday markaas fanka faadumo sheekh shooble faadimo sheekh shooble marka waxaa kaloo ku jirtay riwaayadii kalimiya muxuu ahaa xashimiya araska waxay ku jirtay mataqaanaa riwaayad kaloo iyadoo ay cajiib ahayd heesteeda kamid ahayd eh, maxamed maxamed sheekh anis maxamed sheekh anisa markaas la qaadaya marka luul jeylaani waa kaga horeeyey ha ha luul jeylaani marka qaybtii kaga horeeyey iyo sida loo kala horeeyey sheeg aa maama luul jeelaani ilaahay u naxariisto fankeeda wuxuu ahaa fan banaadiri aad iyo aad oo oo taariikh u leh qayb weyn ayayna ka qaadatay eh, fanka banaadiriga riwaayado badan ay ka heestay waxaa jirta xataa heeso oo hooy faadimo qaasin hore og heestay oo kabacdi haddana maama luul jeelaani caan ku noqotay oo heesi jirtay hataa dadka waxay umaleyn jireen heestaas inay luula ay leedahay maamada laakiin ah, habar caashi cubdoow iyo maama faadimo qaasina hore u qaadeen fursaday u heshay maamulul jilaan haddana dib inay heesahaasi ay cusboonaysiiso cajiib Waxaa ka cajiib mid ah cajiib inta Heesaaneti- haye maxaa ka mid ah heesahaas Heesaaneti Ijaar yaa- adaan ku imide ama anaan heli waayo ayaan iyo galad ii gashayaan gadaal u raaca galad ii gashayaan gadaal u raacaaye gafma iigu ahee inaan ku gooye maamo luljeelaani aaday caan ugu noqotay heesahaasayto nasiib aniga iidu waxaan ku kulanay ribaayad inaan isla sameyno intaad Ribaayaddaas intaada ay- ii kaadi intaadan u gudbin heesta kale ee allah u naxariistee maamo ay qaaday faadimo qaasin caasho cabdowna ay qaaday ee luulna ay qaaday allah u naxariistee tay ahayd taa hadda qaada maahay ta midda kale midda kale waxaa intee aaday igaaryaw adaan ku imide ammaanaan heli waaye adaan ku imide iyo mid kale waxaa jirta galey meel gabiib ku taal nalinaasahaywa insiga xasaaye adaakugusahalala gadaashaa la guura ana hadda mirahiyaan ba xasuusaninba adina saas waa iga galey waaweyiin meel gabiib ku taal Laakiin galey me- meel gabiib ku taal ninka goosahaaye gunti waa dhigta wax saasay ahayd ana malaynaya anaaba anaaba maanta allah samidey adaada xasuusatidbo heesahaas dhan hadda aniga waxaan ku xasuusanaa maama luu jeelaani laakiin hore waxaa ugu heeseen eh, maama caasha cabdoow iyo maama faadimo qaasin adiga adiga Ah, adiga laakiin waqtiga adiga laakiin waxaad soo gaartay middan ay luul jeelaan allah naxariistay qaadaysa oo kuwa hooyo een, ah, kaydka ay ku jireen ee xilliyadii la qaadayo malaha ma ma dhalan weli adiga Ah, waa dhashay laakiin waa yaraa laga yaabaa intee aada igaaryaaw iyo wax eh, eh, kuwaasayto marka maama luul heesaheedu waa badan yihiin bal oo taasna inta na wax laysoo xasuusi koobi karo.
inteed aade taasna iyaba- taasna noogu dhuf adaaba cod cajiiba lehe Ah, intee aada igaaryaaw umayday iyo aabahay maydee iyo aabahey adigaan ka aamine ma la oo oday ayaa mahan aragaaga lawaariye jeedaada igaarya adaan ku imide amaana aan heli waayo adaan ku imide uurkeega arwaaxisoy adigaan ku oomanaay malu oday ayaa mahan aragaaga lawaaye aniga naftirkii adeesii hor inaan dib usoo xasuusto waayo oon qoro ma fahante cajiib cajiib heestaas heestaas heestaas marka ma hooyo faadima qaadi jirtay mise caasho cabdoona way qaadi jirtay
hooy faadimana waa qaaday cashe cabdooni waa qaaday luu jeelaani waa qa- ugu dambaysa qaaday cajiib cajiib maamada allah u naxariistee marxuumada haye janad fardowsi ilaah ka waraabiyo aamiin waxaad tiri waxaad fursad u yeelatay inaad riwaayad wada dhigtaan allah u naxariistay luul jeelaani maxay ahayd riwaayadaasi maama luu jeelaani maasha allah ribaayad la dhaho jisaarka jeceelka ayaa waxaa aan fursad u helay inaan anigii iida ka wada heesno haye ha markaan riwaayadaas xataa heesaha waxaan ku duubnay guriga een, abwaankii weynaay ee iikar shacaliyow oo ku yaalay een, tiyaatarka gadaashiisa sheekh suufiya oo ku yaalay kooxda iftinaana ka tumaysa riwaayadda markaas anigana ardayaan ahaa waxaan dhigan jiray dugsiga dugsiga sare ee sheekh yuusuf alkoonen xisaabaadkii cabraada form two amnaa ahay markaasayta aan heesta aan kala qaaday weliba hees ku jirtay riwaayadaas ay dib habrir ay jeclaatay ee tiri habrir heesta anima qaadi karaa qaadaan dhahay waxay ahayd miir malihiye maadadaadan ku mirqaamay markaan ku maqle murugidayse maanta aan maqsuud noqday muraadka ma moogiye macaano maxaan ku galay anamaka maarmiye heestaas anaa ku lahay ribaayadda saddex heesaan ku lahay cajiib Iyo marka ayadana waxay ku lahayd jisaarkii jeceelka sahay waanigu jeestay adiga heesa badan ay ku lahayd ilaa iyo shan aniga saddexaan ku lahaa saddexdayda midda aniga aan qaaday ayba kas ay jeclaatay ee qaaday oo xataa ay ku caanbaxday oo dadka hadda waxay umaleeyaanbo maamaluul heestaas inay lahayd asalkeeda Hmm.
oo runta waxaa kaloo jirta laashinka cabdi cabdi gaashaan inay iyaduna riwaayado badani ka qayb gashay oo uu ka mid ahaa u samir ama ka samir cudur iyo caasharkeebaa culus shan u yar ha ii sheegin Eh, runtii tusaale waxaan usoo qaadi karnaa u samir ama ka samir Eh, heesta ay ka qaaday oo runtii idina aada loo jeclaa afartaan ayaan aawadaadaan u ordaa sidii anyax abaareede araggaaga ii aaran waaye asluubadane ii imaaw ii imaawe o ogolii ah awdiimaw
iyo heesaa ay caanku ahayd maamaduul waxaa kamid ahaay riixaanta janaadaa ii tahay ii roob raxmadiis lagu raaxeeste ruuxey adigaas ku raaxaye ku rawaaye ambawaha ku rawaa run ma kaa tahay kurawaaye ambawaha wow Ay- ay- ay- iyo Ajib.
heesti ay- ay maqaadaysa, ee, abees qamiis, ee, je- je-da ahayd, abeesa.
badnaaye Heesta shan badan- hore sheegina ku jirta aa, heesta badan ee, maasha tay Allah.
ahayd Ana midda hadda- ja- jacda tay ahayd aniga fanaanad waa ahay laakiin ani laftirkay heesaha ma xasuusto sababto ah dadka heesaha mar walba qaadqaadima ihi ani fanaan family aa ahay family and friendis aroosyadaa ka tumaa heesaha ducada iyo ammaantaa badanaa qaadaa ma fahamta hooyo si loogu soo xasuusto dadkii hooyo jeclaay meelahaas aan ku wada kulanaa saas dartiisa hadda fanka ani xataa ugu jiraa mahe ani hadda fan inaan magac ka helo ama wax ma ugu jiro fanaaniintii waaweyneedna ilaahay ha u naxariista inta dhimatay inta noolna caafimaad ilaaha noo siiyo amiin waalidiinteena waay aadaa u jecelnahay maamaluul mar walba waa wici jiray teleefoonkaa ku wici jiray waa salaamaye maasha allah gabadhayda caasho ay dhehaysa markaa ismaqalno aad iyo aadaa uga naxay geerideeda ilaahay ha u naxariisto jannada firdows caala ilaahay ha geeyo wax badan ay usoo qabteen bulshada heeso badan ay qaadan oo aad iyo aad ay dadka ay uje- ay u jecel yihiin ilaa iyo haddana la xasuusto fanaaniin kalaa xataa dib usii qaaday heesihii maamaluul anigana inshaa heestaanayta oo rafaad waxaaba jeclahay heesta hadda aan kuu qaadayo ku rabaa iyo ku rabaa aan markasta aad ugu soo xasuustaa waa hees Ayadoo noocaas waa hees ah.
cajiiba waxaan maqlay heestaasi in dib mar kale loogu qaaday dalka sacuudiga mise markii horeba sacuudiga lagu soo qaaday may may heestan soomaaliya lagu qaaday riwaayad waxay ku jirta oo la dhahaayo n ra- rafaad iyo raaxo saas u malaynaa riwaayad ay ku jirtay oo hore riwaayad horey ku jirtay ah riwaayad horey ku jirtay marka waxaa hadda dib u qaaday iqra yarey gabadha la dhaho iyo wiilka oo oo magaciisa fanaanka ah iidle yare kenya jooga heesta ayaga haddana dib u qaaday si fiicanay u qaadeen weliba fanaaniintaas guud ahaan markaan kuu sheego caasho luul jeelaani waxay ahayd qof qalbi furan naxariis badan sadaqo badan oo dad badan oo dhibaataysan oo mar walba dhahaya "Een, ilaahay qaraasiyo luul jeelaani cali ayaa naga farxisay marka aniga waxaan uga faa'iidaysanayaa tacsiidan saaxiibkay maxamed nuur maxamed shariifka oo ila hadlay oo igu yidhi "Ee, tacsiida luul jeelaani hal igu daro caashacuud waxaana waayaa agaasimaha ganacsiga iyo suuqeynta golaha murtida iyo madadaalada national theatrka maxamed nuur shariifka iyo aniga iyo caasha karaama waxaan leenahay dhammaan ummadda soomaaliyeed waxaan ka tacsidaynaynaa geerida ku timid fanaanadeenii wayneyd luul jeelaani cali luula ilaahay jannadii ha ka walaan amiin Eh, dhinaca majaajalada iyo ma ka qayb geli jirta allah u naxariistee luul maasha allah way ka qayb geli jirta habar luul anigaaba arkaybo masraxan ku fiirsaday ayadoo riwaayad jilayso oo ka qayb gelayso dhinaca majaajilada ee waxayna ee, filiman badanna way ka qayb gashay filim sida filimkii sharaxii la tumaayay sheekaa ka dambeysay uu sameeyey een, oo fi- fikirkeeda oo lahaa cali bin cali allah u naxariisto waxaa duubay abdi xabiib maxamed xabiibaa duubay een, maxkamadda waxaa ka aa sameynayay boqorka bartamaha qaybta maxkamadda ribaacadaas oo mar- oo filim ahaan loo sameeyey ilaa iyo hadda dadka aaday u jecel yihiin filim xiiso lahoo ahay oon laga xiisaynin ruwaayadii Cabdirasaaq aakir ahaa dhinaca maxkamadda ruwaayadii allah u Walaal.
naxariistee een, filimkii allah u naxariistee singab uu sameeyey ee maraykanka lagu sameeyey qabyana qayb weynay ku lahayd aad iyo aad maasha allah tabaaraka allah filimkaanayta oo sha- oo sha- sharci la tumaayay sheekaa ka dambeysay waxay ku matashay een, awo aweeska waxay matalaysay hooyo oo markaasayta oo maskiin ah oo ninkeeda oo kaluumayse kaluumayste ah wiilka ay soo korsadeen oo markaas oo ma- oo lagu- oo matalayay een, maxamed ikar jeesta allah u naxariisto markaasoo habar faynus sheekh daahir oo gurigooda ka umulayso oo markaas wiil meesha ku dhalayso wiilkaas oo ayaga soo korsanaayo say u matashay horta habrirta wallaahi aad iyo aad mar walba maaragtay waxaan waxay waxaan ilmaha- xasuustaa ruwaayaddaas haddii aan wax ka xasuusto oo isku mid aan sheegayno iyadoo wiilkaas maskiinka uu dhahayo een, gabar ha la ii doono oo la leeyahay gabadhaas reer taajir ay ka dhalatay reer xaaji maxaw cambara subixii een, wiilkooda gabadhooda waxay ku socotaa subixii baabuur gaduudan galabtii koo cagaaran casarkii koo cad oo oo aabihiina uu leeyahay Waxay doontaa waryaa waxaa kala dhahaay, waryaa ee, aniga nin lafti walahi gaagaadaay nin walahi gaagaadaaya mininka noo soo geliyahay miya yaa unuko reer xaaji ceeloo cambarnahay reer waxaa xaaji reer matalaya- xaaji maxaw cambar haa ها شقمية وهلاك markaasuu xaaj حاج بنادر xaaji أبوان مركي حاج بنادر ها xaaji macow cambarna marka wuxuu leeyahay isagana waryaa aniga laftirkayga ma lugayo haye Een, ceelgaabtaan tagaa intii gubad le madiina kaaraan baabuur leen raaca ani maa luku socda
ها بلدوس أنا قلعي بلدوس الله ونحريستها بلدوس oo dhahay aniga muruqiis ninku ma- nin maashtaan ahay malaay gaadaayo oo mininkiisana maaragtay abu abeeska ku yaalo lugna ma ku soconi onaka ceel gaabtaan tageynaa aan- aan ka raacaynaa
ceelgaab ceelgaabtaan tagaa intii ilaa iyo gubad le madiina iyo kaarana ceelgaabta markuu leeyahay wuxuu ka wadaa basaska meeshay ka bixi jireen meeshaad doonta basaa ku geenayo waa runtiisoo ma lugayn jireen haa taasuu ka wadaa haa wadhayda markaan markaan markaan riwaayadaas ma daawan laakiin ayadoo cajalaan dhegaystay marka lulu jeelaan inay ahayd ma xusuu ma- ma ma garan karin laakiin adaa hadda ii sheega laakiin waxaan xusuustaa sheekada iyo Ayadoo siday film cajiibka u ahaa ahayd jiro, ayadoo ayadoo filim ahaa jiro youtube-ka waa ka heli kartaa oo maamuluul jeylaani ay matalayso si qurux badan oo aad iyo aad u fiican ay u matashay Mm, cajiib ay ahayd sheekadaas inay ayada tahay ma moodayn intaan la qaxin sagaashamaadkii dhammaadkiisaan aan cajalad intana loo soo duubaan ku dhegaysan jira markaas aad loo jeclaa gurigoo dhan oo la dhegaysan jira reer xaaji macow cambar ma warkooda u dhowaan karnaa iyadoo la leeyahay haa riwaayad xiisa lehay ahayd ma soo maasha koobi karo barnaamijyadan ay soo martay ee riwaayadaha ay ka qayb qaadatay iyo waxyaabihii faraha badnaa iyo abwaanadaasi oo ayaga gacan weyn kusoo siiyeyba runtii baarar kala duwan iyo muusiqni kala badan iyo meelo kala duwan oo lambuunba baar ku yeelay iyo jubba iyo curuuba iyo meelo kasta anagoo fankeena u badnaa meel kasta lasku imaan jiray waa lasku imaan jiray dhalinyarada dhan meesha isugu imaan jirnay marka waktigaasi waa dhammaaday maanta waxaan maraynaa xilligii toobakeenka ilaahay waxaan ka baryayaa jannadii fardowseed inuu ilaahay ka waraabiyo aamiin inay sadaqo badneedna waad sheegtay miisaankeeda allah ugu kabo Een, een, waxaan rabaa marka waxaan rabaa marka een, ugu dambayntii een, maxaa bulshada een, soomaaliyeed gaar ahaan bulshada fanka banaadiriga jecel ee fankii luul jeelaani kuwii la socday ee yaqaanay iyo kuwa aan aqoon ee laga yaabo in ay een, muddooyinkan dambe ay ku arkeen iyo yutuubyada iyo internetka inay ku arkeen laga yaabo maxaa maxaa uga sheegi lahaydeen haddaad u sifaysaan luul jeelaani maxay ahayd miisaan intee la egay lahayd Een, waxaan siinaa caasha karaama
Ah, maamuluul jeylaani miisaan weyn ayay ku lahayd fanka banaadiriga heeso badan aan lasoo koobi karin ayay qaaday riwaayo fara badan ayay ka qayb gashay qof waxay ahayd oo fankeeda u jecel een, sharafta iyo maaragtay iyo inay guul usoo hoyso ummadeeda soomaaliyeed ee ku dhex nooshahay ee magacsaas ugu yeelatay magaca hadda maanta luul jeylaani cali oo la dhahayo macnaha ciyaar ciyaar ma ku imaanin mid ay ayadu usoo halgantay oy tustay qof fan inay tahay ay bulshadeedana mar walba dhinac walba ay ay ka tusaysay inay ka arkaan dhinaca ugu fiican suugaanta soomaaliyeed ayay ahayd marka ummadda soomaaliyeed waxaan leenahay maamulul jeylaani sabri iyo iimaan allah naga wada siiyo aamiin aamiin Taariikhda maxamed ku aweys saabsan.
muudee waxaan rabaa inaan weydiiyo een, raalli ahow een, caasho Een, maadaama maadaama tiyaatarkii aad joogtay fankii banaadiriga inta badanna aad xiriirin jirtay een, markaad ka fiiriso dhinaca dabeecadda iyo dadla dhaqanka qof noocee bay ahayd
runtii eh, casho luul jeylaan cali weligeedu bashaasha ahayd ani weligee luul jeylaan cali oo xanaaqsan ama mataqaanaa laleeyahay way xanaaqday ma arkinba luul jeylaan waxay ahayd bulsho badan weliba ilmaha yarka marka ay soo baxayeen oo gacanay siinayeen eh, sitey maxamed sheekh oo sala wanaag gabareyd ahaan oo fanaanada iyo maryam naasir cali gabareyd ahaan iyo gurubyadaas oo dhan ah, markaasay ta markaasay ta hoostasin jireen oo la sheekaysan jireen iyo ka leer iyo waa la badnaayo adigoo rag badan oo markaasi iyo fanaaniin badan oo shimaali axmed shimaali aa joogayo haddii jafooday hadda fanka banaadir ay ku jirto adigoo luul jeylaani waxay ahayd qof bashaaja oo maxamuud cabdulla jeeri iyo aniga iyo iyada iyo asxaab fara badan oo maxamed cusmaan ina kamid yahay oo dad badan oo hadda haddaan soo xasuusana aan kaligeen yaabayno oo jiddo sheekh bashiir kamid tahay oo asxaabtii faraha badnaa oo aadaa loo jeclaa gabadhaan eh, ingiriiska joogto oo la yidhahdo amaara cali shiro baro iyo haddii ilaa iba gabadtaan yidhahaan maalisa carboni ujelio iyo adigu jaad cabdullaahi cali iyo dad yaroo adigu mataqaanaa markii dambe fanaaniintii dambe ah waxay ahayd duuljeedaani kuwa gacanta weyn ay ay iska heli jireen ay isku fiicnaayeen ahayd marka fankeedu ma aha mid yarna ma ahayn qof calool xunna ma ahayn qof qalbi furan ahayd qof naxariis badan ahayd jannadii fardowsayd ilaahay ha ka waraabi aamiin kelmaddaada ugu dambaysa caasha ilaahay u naxariisto maamuluul jeylaani janad firdows cali ilaahay ha geeyo dembigeeda kii hore iyo kii dambeeyeyba allaha u dhaafo iyada iyo dhammaan intii muslim ummadda nabi maxamed dhammaan waalidiinteena inta dhimatay oo dhan waa ugu duducaynaynaa anigana jidkaasaytiyaa mari doonaa kulli nafsi daaqat almowt qof walbana geerida weeyay sugaysaa kii fanaana iyo kii aan fanaan ahaynba fanka waxaan ugu jirnaa annaga inaan dhaqankeena dadkeena aan ku tusino dhaqanka wanaagsan haddaa xasuusatidna riwaayadaha markii la samayn jiray soomaalida waxaa la tusi jiray dhaqan wanaaga si ay u bartaan haddana aniga inta fariin waxaan ka diraayaa fanaaniinta cusub waxaan leeyahay fanka yaan lagu ciyaarin haddaan nahay ummadda soomaaliyeed dad waxaan nahay oo muslim ah oo diin iyo dhaqan fiican haysto markaasna ku faano suugaantooda marka maadaama hadda aan dibadaha ku kala nool nahay waddankeenana arrintiisa ay saas tahay ilaahey waddan fiican oo maaragtay aan dhammaanteena u wada noqon ilaahay ha nooga dhigee in qof kasta oo fanaan ah oo xil uu ka saaran yahay in uu ku dadaalo sidii generationka cusub aan u tusi lahayn suugaanta soomaaliyeed dhaqanka iyo diinta hadduu ilaahay ka raali noqdo qof walba oo soomaali ah oo fanaan ah fariintaas anigoo ah caashi karaamo waxaan u dirayaa in qof walba uu mas-uulka saaran yahay inuu xil iska saaro generationka cusub oo hadda adduunka ku nool yurub aasiya africa iyo america iyo australia in aan tusno dhaqan wanaag fanka aan samaynayn inuu noqdo fan ku xiriira dhaqanka hidaha iyo diinta
waa tahay waxaan rabaa caash intaada ka bixin inaad hal hees bal aad intaad ka taqaano ama heesaha aad qaadid ama kuwa amaanta aad qaadid aroosyada aad ka qaadid bal inaad hal mid noogu soo xirto barnaamijka soomaali runwaha dad wada simaanhe sokeeye ifxigo aan kala socmine soomaali runwa dad wada simane sokeeye ifxigo aan kala socmine bardiya barafbaan lababanaye anow baladkeeni barwaaqakaye
aamiin aamiin mudday
ha iyo waxaans rabaa inaan sameeyo hooyaalada neyle hingaadihaye hooyaleyle hingaadihaye hooshii hora waaye hilmaami maaye hooyaalade hooshiis ninkii haysto xitaa helaaye hurda manooroona kasoo hadaafne hooyaalade darinta isaafalki ii dambiishe darinta isaafalki ii dambiishe hooyale iyo dambiishe didcigii dalkeen waaye ka daalimeyne hooyaalade dalkeena soomaali iyo dadkiise diinta quraanka ay dugaashadaane hooyaalade deelka quraanka ay ku duceysadaane hooyaal doolaa la jiidaaya iyo dumkaane maradii la doonaa lagu daabacaye hooyaalade
cajiib cajiib cajiib
intaas waxaan ugu dan leeyahay dhaqankeena iyo hidaheena inaan mar walba aan haysano meel walba oon joognana saas aan u faafino ilmaheena aan barno luqadda ilmaha la baro soomaalida meel walba qoys kasta waxaa xilka saaran ilmahooda inay baraan luqadda luqadda waxay ka qaadan qeyb weyn ayay ka qaadanaysaa dhaqanka iyo diinta iyo cunugaaga inuu ku fahmo marka soomaali weyney waxaa idin leeyahay hidaha iyo dhaqanka iyo diinta yaan laga tagin meel walba oo aan joogno aan ku xirnaano fanaankani wuxuu u taagan yahay mar walba iyo fanaaniinteena hore waxay u taagnaayeen in ay tusaan dadkooda iyo dadkooda iyo diintoodaba inay tusaan dhaqan wanaaga taas ayaan mar walba idinkaga dardaarmaya soomaali weyne meel walba aad joogtiin inta dhimatayna allah u wada naxariisto dhammaanteena gadaashoodna ilaahay mana fidnay annagana maalinteena maalin kheyr ilaahay ha nooga dhigo gabkeena iyo geerideennana ilaahay ma kulmiyo aamiin aamiin aamiin aada iyo aad ayaad u mahadsan tihiin caashe karaama iyo maxamed aweys muudey boqorka bartamaha guud ahaan dhegaystayaal barnaamijka caweyska washington ee caawana intaas ayaan kusoo koobayaa waxaan aad iyo aad ugu mahad celinayaa weriye maxamed aweys muudey boqorka bartamaha iyo fanaanadda caasha karaama oo caawa nala joogay barnaamijkan caweyska washington wixii tale iyo tusaale ah iyo sidoo kale haddii aad doonayso inaad barnaamijka ka qayb gasho waxaad mar kasta nagala soo xiriiri kartaa ciwaankeenna oo ah somaali at v o a news dot com ama barta aan ku leenahay facebook tan iyo kulan dambe haddii aan la idmo waa caashi ibraahim aadan oo idin leh nabaday
barnaamijka bandhiga v o a waa barnaamij oo idinku tala gashay laanta af soomaaliga ee v o a bandhigga v o e waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xidhiidha taariikhda iyo aqoonta guud dhaqaalaha sharciga iyo samafalka haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud ha moogaan bandhigga v o e
bandhiga v o e kala soco laanta af soomaaliga ee v o e maalin kasta oo khamiis ah
haatana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan heestan uu qaado cabdicasiis iskalaaji heestaasi uu qaadaya cabdicasiis kalaaji waxay ugu dambeysay idaacaddii caawa iyo dunida v o e oo idinkaga imaanaysa washington intaan mar kale hawada ku kulmi doonno waa anigoo ibraahim xasan garabay daanduray oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo anaagenyogi marnaba anigon kaagu ii karayn haddana kaama gaabsan karo halkaanuma guurayo adiga geediga raraye gogol baan kuu dhigan lahaa haddii dumar lala gartam